halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubkiisa koowaad warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy waxay ka mid tahay afarta warqadood ee rasuul bawlos uu ku qoray xabsiga gudihiisa isagoo doonaya inuu dhiirogeliyo masiixiyiintii hadalka lagu wacdiyey ee ku noolaa dunidii ay xukumaysay reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan in xabsigii bawlos uu keenay in injiilku uu sii faafo laakiin xabsigii ma uusan xannibin faafitaanka hadallada ilaah rasuul bawlos oo taasi garanayana wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer filiboy cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan oo weliba walaalaha xagga rabbiga badidood iyagoo xidhnaantayda ku kalsoon ayay aad iyo aad ugu dhiiran yihiin inay hadalka ilaah cabsi la'aan ku hadlaan haddaba beryahaasi waxaa jiray dhibaato iyo ayaan darro haysatay kuwa ku wacdinaya masiixa qaarkood isla sida ay maantaba tahay waxaana haddii aynu idiin bilowno daraasaadkeenna caawa aynu eegaynaa cutubka koowaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol shan iyo afartan ee axdiga cusub warqaddii reer filiboy sida tan runtii waxaa jira qaar masiixa ku naadiya xaasidnimo iyo dirir qaarna waxay ku naadiyaan niyo wanaagsan haddaba waa la yaab iyo amakaag iyo wax aan la asmici karaynin in wacdiska injiilka ciise masiix dadka loogu naadiyo xaasidnimo iyo dirir haddaba waxaa laysku raacay inaanay jirin wax kale oo injiilka uga xun dirirta ilaaqda iyo xaasidnimada marka hadalka ilaah la baafinayo haddaba rasuul bawlos dhowr jeer ayuu warqaddan inoogu sheegayaa wax ku saabsan xaasadnimada iyo dirirta waxaan haddaba garanayaa inay jiraan dad injiilka ku wacdinaya oo ka soo hor jeeday rasuul bawlos way ka maseersanaayeen waayo ma ayan lahayn ama ma ayan haysanin natiijadii rasuul bawlos uu ka gaaray wacdiska haddaba mid ka mid ah halka dhibaatada xaasadnimada masiixiyiinta dhexdeeda ka jirta ayaa waxay tahay in qof waliba marka hore uu aqoonsanaado hadiyadda kan kale waxaannu garanaynaa in ruuxu aannu innaga oo dhan ina siinaynin hadiyado isku ceenceen ah waayo haddii kale jirku ma shaqeeyeen dhibaatiduna waxay timaadaa marka qof ka tirsan masiixiyiinta uu ka masayro mid kale oo leh hadiyad aannu kan wax xasdayaa lahayn waxaad xusuusataa baan filayaa in rasuul bawlos uu inoo sheegay in hadiyadda lagu sameeyo jacayl hadiyad weliba waa in lagu dhaqangeliyaa jacayl saaxiib haddii aad hadiyaddaada ku dartid ama ay ku laran tahay jacayl way wanaagsan tahay rasuul bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda afraad ee baalka saddex boqol iyo toddobo ee axdiga cusub sida tan jacaylku waa samir badan yahay waana raxiim jacaylku ninna ma xasdo jacaylku ma faano mana kibro haddaba faanka iyo xaasadnimadaba jacaylku shaqo kuma lahan bawlosna shaaca ayuu ka qaadayaa xaalkaas sida ku qoran isla warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka afaraad aayadda toddobaad ee baalka laba boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo yaa kaa soocay maxad haysataa oo aanad helin laakiin haddaad heshay bal maxaad u faanaysaa sidii adigoo aan helin haddaba qabka ayaa waxyaabaha ceenkaas ah dadka ku dhaliya oo in kastoo hadiyado wacan ay leeyihiin haddana way faanayaan kelmadda dirir ayaa iyana aan qiimi lahayn waana kelmadda giriigga ah ee la yidhaahdo eris oo macno ahaan noqonaysa qaaquul oo waxay ka micno tahay jinniyo iyo ruuxyo kuwaasoo ay giriigtii hore u haysteen inay dirirta ka dambeeyaan xaasadnimada iyo dirirta waa laba waxyaabood oo weli dhaawac weyn u geysta kiniisadda ciise masiix waxyaabaha dirirta iyo xaasadnimadu ay ku sameeyaan kiniisadda ayaanay kamri cabista iyo qaadcunistuba u geysanin kiniisadda haatanna bal dhegayso waxaa jira kuwo jacayl ku naadiya injiilka si bal aynu xaalkaasi wax uga ogaanno ayaa loo baahan yahay inaan ku horrayno aayadda toddoba iyo tobanaad ee isla cutubkan koowaad ee warqaddii reer filiboy baalka saddex boqol lix iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan qaarkood waxay ku naadiyaan jacayl iyagoo og in la ii doortay injiilka daaficidiisa haddaba kuwanu waa kuwa dadka maslaxadooda aawadeed hadalka sida dhabta ah ugu wacdiya waxaase jira kuwo kale oo lagu yaqaanno inay dadka qaaquul ku abuuraan oo doonaya faa'iidadooda daraaddeed inay hadalka si khiyaano leh ugu sheegaan kuwaasina waxay badinayaan dhibaatadii rasuul bawlos oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer filiboy cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka saddex boqol lix iyo afartan ee axdiga cusub sida tan laakiinse kuwo kale waxay masiixa u naadiyaan si ay dadka u kala qaybqaybiyaan iyagoo aan daacad ahayn oo ku fikiraya inay dhib igu kiciyaan anigoo xidhan haddaba kuwaas waxay ku wacdiyaan masiixa laakiin si habboon uguma wacdiyaan waxay kaloo isku dayaan inay quursadaan rasuul bawlos oo waxay ka maseersan yihiin rasuul bawlos laakiin haddana awood uma lahan ay wax kaga sheegaan haatan wuxuu galay xabsi oo awoodna uma uusan lahayn si uu beentooda isaga difaaco oo kuwaasi dibadda ayay u baxayaan oo waxay dadka ku naadinayaan injiilka welibana waxa ay xamanayeen rasuul bawlos haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa haatan aayadda siddeed iyo tobanaad ee isla warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubkeeda koowaad waxaana qoran sida tan haddaba waa sidee hadday iska yeelyeel tahay iyo hadday dhab tahayba masiixa si kastaba waa loo naadiyaa oo anigu taasi waan ku farxay oo weliba waan ku farxi doonaa haddaba tan ahmiyadda u lahayd rasuul bawlos waxa weeye in masiixa lagu wacdiyo oo isaga shaqadiisa ma ahayn haddii ay iska yeelyeel ugu wacdinayaan dadka amase hadday run ka tahay ha yeeshee waxa ayaan darre ah in masiixa lagu wacdiyo iyadoo xaasidnimo iyo diriiru ay ka dambayso wacdiska injiilka weliba xitaa maanta ayaa dadka ay sidaas yeelaan ha yeeshee welibana aad iyo aad baannu ugu reeraynaa in masiixa lagu wacdiyo had iyo goorba wadaaddo badan ayaa waxay foolxumo ka arkaan haweenka marka ay hadalka ilaah dadka ku wacdinayaan waayo waa dhab in qorniinka aannu taasi ina faraynin wacdiska waa howl ay raggu leeyihiin haddana marka ay wacdinayaan hablaha qaarkood waa ay kaga horreeyaan ragga qaarkiis markii la eego sida ay masiixa dadka u horkeenayaan haddaba muxuu yahay heerkayga wakhtigaas oo kale waxaan ku reeraynayaa ilaah oo aan kaga mahadcelinayaa in masiixa dadka lagu wacdiyey haddaba inkastoo aanay wax wanaagsan ahayn in habluhu dadku ay ku wacdiyaan erayga ilaah haddana haddaan la arag rag booskaasi gala dee habluhu waa inay masiixa ku wacdiyaan markaasi ha yeeshee tan ahmiyadda leh waxa weeye in masiixa lagu wacdiyey oo innaguna maanta aad iyo aad baynu ugu reeraynaynaa marka hadalladii ilaah la gaadhsiiyo meel waliba oo ka tirsan deegaannadeennii marka aan warqaddan darsayno ayaan hubaa inay jirto baahi weyn oo loo qabo in qoysaska qaar oo doonaya inay si weyn u bartaan kitaabka laha qabtiro ha yeeshee haddana ma haystaan fursad wacan waxaanse aan ku faraxsanahay in dhallinyaro fara badan ay wax ka baranayso kitaabka oo waa farxad aan wax loo dhigo la arkaynin in hadallada ilaah dadku ay baranayaan waxaase xiise leh oo qalbiqaboojin inoo leh inaan garanno in masiixa dadka qaarkii ay ugu wacdiyaan iyagoo aan daacad ahayn welibana dad baa sidaasi ku badbaada ilaah wuxuu darajaynayaa hadalka mase ahan qofka ama ururka waxaan u baahannahay inaan maanka ku hayno arrinkaasi isaga ah maanta waana in ilaah aan xushmaynayno hadalkiisa ruuxa ilaah waa kan keliya ee barako inoo keeni kara oo waxaa barakada la helayaa markii hadallada ilaah dadka lagu baafiyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan reer filiboy cutubkeeda koowaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka saddex boqol lix iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo waxaan ogahay intaasoo badbaado ay iigu noqonayso xagga ducadiinna iyo caawimaadda ruuxa ciise masiix haddaba bawlos wuxuu badbaado ula jeedaa markan furashada xabsiga uu haatan ku jiro wuxuu haddaba leeyahay ducadiinna haddaba ducada quduusiinta waxay leedahay ahmiyad sare taasoo wax lagu masaali karo aanay jirin waxaanay ducada quduusiintu keentaa in balaayooyin fara badan looga hortago oo haddii baahi qaas ahaaneed ay jirto oo quduusiinta aad garanayso ay kaaga tukadaan waxaa hubaal ah in waxaasi la helayo iyadoo had iyo goorba ay waafaqsan tahay doonista ilaah haddaba sida keliya ee caawimaadda ruuxa ciise masiix lagu helayaa waa iyadoo aynu had iyo goorba u tukanno oo codsiyadeennana ilaah aan hordhigno iyadoo la sii marinayo ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno daraasaadka warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka koowaad aayadda labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan sida aan aad iyo aad u filanayo oon u rajaynayo inaanan waxba ku ceeboobin laakiinse siday weligeed ahaan jirtay iyo haddeerna dhiiranaan oo dhan masiixa lagu ammaano jidhkayga hadday tahay nolol iyo hadday tahay dhimashaba bawlos wuxuu iminka leeyahay ma uusan doonaynin inuu ku ceeboobo markhaati furka masiixa inta uu dunidan joogo oo weliba ma uusan doonaynin inuu ku ceeboobo markii uu ka hor muuqdo masiixa rasuul yooxana ayaa isaguna wuxuu leeyahay markii masiixu uu soo noqdo oo uu kiniisaddiisa qaadanayo ayay suuragal noqonaysaa in rumaystayaasha qaar ay ceeboobaan markii uu soo muuqdo haddaba waa inaan taasi maanka ku haynaa oo waa in falimaheenna aan eegno si aanay inoo ceebaynin markii masiixu uu muuqdo waxaan idiin sheegayaa inay dunida masiixiyiinta ah ay dhowrayaan masiixa oo uu imaan karo saacad waliba ha yeeshee waa side adigu dhegayste miyaad dhowraysaa masiixa oo haddii uu soo muuqdo ma waxay kula tahay inaad ceeboobayso mise waxay kula tahay inaad baraarayso rasuul bawlos wuxuu leeyahay dooni maayo inaan ceeboobo markaan ka hor muuqdo masiixa ee uu soo noqdo haddaba waxaad xusuusanaysaan in cutubkan maadooyinka ku qoran lagu soo daray filosofiyadda nolosha masiixinimada haddaan intaasi maaddadii hore ku soo ekayno ayaannu iminka eegaynaa maaddada kale ee ah in nolosha iyo dhimashadaba aynu ka faa'iidayno haddii aynu masiixiyiin nahay waxaanaad garan doontaa in rasuul bawlos uu isku darayo mawduucyada afarta cutub ee warqaddu ay ka kooban tahay wuxuuna isugu keenayaa hal aayad ama hal jumlad aayadda xigta ee kow iyo labaatanaad ayaa cutubkan koowaad qiimihiisa sare u qaadaysa oo wuxuu rasuul bawlos leeyahay waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiix oo dhimashaduna waa ii faa'iido waxaad haddaba ogaataa in aayaddu ay ka micno tahay ama rasuul bawlos uu leeyahay aniga masiix ayaan u noolahay oo haddaan dhintana faa'iido ayay ii tahay haddaba taasi waa filsafiyadda nolosha masiixinimada waana in masiixa loo noolaado oo haddii loo dhintana faa'iido ayay noqonaysaa ama faa'iido ayay keenaysaa markaana haddii loo noolaanayo masiixa ayaa markii dhimashadu timaadana loo dhimanayaa wax badan masiixa waxa taasu ay ka dhigan tahay in masiixa lala joogo had iyo goorba inkastoo ay wakhti dheer igu qaadatay gaarista go'aankan ayaa iminka aan ku qanacsanahay in ahmiyadda nolosha marka aan masiixi ahay ay tahay inaan hubaal masiixa ku haysto noloshayda taasina ma ahan wax dadka oo dhaniba ay garanayaan waa masiixiyiinta e waana inay wehelnimo la lahaadaan masiixa si ay farxaddoodu u buuxsanto dabeetana waxaannu helaynaa markhaati fur qiro weyn dadku sida badan waxay doonayaan inay farxadda timaada kama dambaysta helaan iyagoo ku cusub masiixinimada waxaanay iloobaan waddada farxadda loo soo maro inay dhib badan tahay waddadu waa in masiixa wehel lala ahaado wax waliba ee kalena waa midhaha ka imaanaya wehelnimada aad la leedahay ciise masiix oo rasuul bawlosna wuxuu leeyahay waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiix oo dhimashaduna waa ii faa'iido marka ay sidan tahay waxaannu garanaynaa waxa rasuul bawlos aannu kaga gubanin ama aannu uga walwalsanayn eedihii loo soo jeedinayay iyo dulunkii dadka waxaan markaasi idinku leeyahay ninna waxba uma geysan karo nin wehel la ah ciise masiix maxaa qof uu ku samayn karaa ninka caynkaas ah oo marka la leeyahay waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiixa oo dhimashaduna waa ii faa'iido ayaa waxay noqonaysaa habnololeed sarreeya oo masiixiyiintu ay leeyihiin haddaba nin waliba oo masiixi ah wuxuu aad u doonayaa inuu heerkaasi gaaro oo anigu waan ku sii socdaa heerkaas sare ee aan qiranayo masiixa oo aan leeyahay waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiixa oo dhimashaduna waa ii faa'iido ha yeeshee weli heerkaasi ma gaarin laakiin waa yoolka aan tiigsanayo waana yool caaqibo leh oo qof waliba oo masiixi ah ay tahay inuu tiigsado haddaan horay idinku sii wadno daraasaadka warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy ayaannu haatanna eegaynaa baalka saddex boqol lix iyo afartan ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiinse inaan jidhka ku sii noolaado hadday taasu tahay midhaha howshayda waxaan doorto garan maayo bawlos haatan garan maayo mustaqbalkiisa isla sida adiga iyo aniguba aynaan u garanaynin mustaqbalka oo welibana garan mayno waxa maalmaha soo socdaa ay noqonayaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka koowaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ee baalka saddex boqol lix iyo afartan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan laakiinse anigu labada dhexdoodan ku dhibtoonaya oo waxaan jeclahay inaan tago on masiixa la joogo waayo taasu aad bay iigu roon tahay laakiinse inaan jidhka ku sii jiro aad baa loogu sii baahan yahay idinka aawadiin bawlos wuxuu leeyahay waxaan u dhexeeyaa laba arrimood oo xasaasi ah waana buu yidhi inaan sayidka u tago oo ah wax wanaagsan iyo inuu reer filiboy la sii joogo si uu hadalka ugu sii wacdiyo oo iyadana loo baahan yahay haddaba inkastoo ay wacan tahay in lala sii joogo sayidka ayaa haddana markii howlaha masiixu ay midho dhaliyaan oo dadka hadalka lagu wacdiyo oo la abuuro wehelnimo aad u badan ayaa kuwa badan oo quduusiinta ilaah ah waxay jeclaysanayaan inay kuwa ay wax barayaan la sii joogaan ilaa iyo wakhti taasina waa dareen ay qabaan quduusiinta ilaah waana inay la sii joogaan xerta ay wax barayaan oy ku wacdiyayaan hadallada ilaah inkastoo maanta dad badani ay dooran lahaayeen inay sayidka raacaan haddii la dooransiiyo haddana waxay jeclaan lahaayeen inay waayo sii joogaan haddaan horay idinku sii wadno waxbariddeenni warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filibay cutubka koowaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan waan aaminsanahay oo waan ogahay inaan sii joogi doono oo aan kulligiin idinla sii joogi doono horumarkiinna iyo farxadda rumaysadkiinna aawadood in faankiinnu ciise masiix ku bato xaggayga joogistayda aan mar kale idinla joogo aawadeed bawlos wax waliba ficil buu ka dhigayaa oo weli waxaa harsan howl ay tahay inuu sameeyo reer filiboy waxay u baahan yihiin hawsha rasuul bawlos ee wacdiska masiixa wuxuu doonayaa inuu xabsiga ka baxo oo uu mar kale iyaga la joogo haddaba waa dunida meesha ay tahay inaan firfircoonaan ka muujinno waana meesha keliya ee aynu howlaha ka samayn karayno kuwaasoo aynu isaga kaga sugayno abaalmarinno waa dunida meesha aynu ka ciyaarayno doorka masiixu uu inaga filayo inaan howlihiisa ka ciyaarno waxaan idinku leeyahay anigu waxaan jeclahay inaan dunida sii joogo inta ay suuragal ii tahay waxaanan rabbiga ka ballanqaaday inaan hadalladiisa ku wacdiyi doono dadka intaan dunidan joogo haddaan horay idinku sii wadno daraasaadka kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka koowaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiinse dabeecaddiinnu ha ahaato mid istaahisho injiilka masiixa in haddii aan imaado oo aan idin arko ama haddii aan maqnaadaba aan wax xaaladdiinna ku saabsan maqlo inaad isku ruux keliya ku taagan tihiin idinkoo isku naf ku dadaalaya iimaanka injiilka haddaba erayga hanuun wuxuu ka micno yahay dariiqa nolosha haddaba ma ahan hadalladeenna laakiin waa qaabka nolosha wacdiyaasha waxa siinaya sumcadda injiilka ciise masiix waxaana rasuul bawlos uu leeyahay inaad isku ruux keliya ku taagan tihiin idinkoo isku naf ku dadaalaya iimaanka injiilka haddaba markii aynu dunideenna eegno waxaannu arkaynaa in si weyn ay dadka ilaah ugu baahan yihiin inay wada jiraan oy ku midoobaan baafinta injiilka haddii kiniisaddu ay u guntato inay istaagto heerkii laga doonayey markii ay dunidan joogto ayaa dunida oo dhammi ay maqli lahayd farriinta ay soo jeedinayso rasuul bawlosna wuxuu leeyahay oo uu isticmaalayaa ereyga dadaal oo ka duwan ereyga dirir ee uu bilowgii cutubkan soo xigtay ereygan dadaal waa ku mashquulis dancayiman waa inaan haddaba isku mashquulinno iimaanka injiilka haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy ayaannu iminkana eegaynaa cutubka koowaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan ee baalka saddex boqol lix iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo idinku innaba ha ka cabsanina cadaawayaashiinna taas oo iyaga u ah calaamadda halaagga laakiinse waxay idin tahay calaamadda badbaadadiinna taasuna waxay ka timaadaa xagga ilaah maxaa yeelay waxaa laydinku siiyey masiixa aawadiis mana aha inaad isaga rumaysataan oo keliya laakiinse inaad isaga daraaddiisna u xanuunsataan marka aad garataan halka uu doonayo inaad isaga ugu silcdaan ayaad soo gaarteen heerka nolosha masiixinimada oo buuxa ama taam ah waana u yeedhista masiixu uu kugu yeedrayo howshiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka koowaad aayadda soddonaad waxaana qoran sida tan idinkoo ku dadaalaya isku dadaalkii aad igu aragteen oo haatanna aad igu maqashaan bawlos wuxuu hubaal ahaan u garanayaa waxa ay ka micno tahay in masiixa loo silco oo in loo silco masiix waa barako laakiin ma ahan calaamad ah in ilaah dhankiinna uu ka jeestay taasina waxay soo dhammaynaysaa cutubkii koowaad ee aynu ku soo aragnay filosofiyadda nolosha masiixinimada oo iyada oo dhanba hal aayad laysugu keenay waana aayaddii kow iyo labaatanaad markaasoo rasuul bawlos uu lahaa waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiixa oo dhimashaduna waa ii faa'iido waxaan filayaa kuwiinnii aan garanaynin filosofiyadda nolosha masiixinimada inay caawa soo saareen waxa ay ka micno tahay nolosha dunidan oo ugu dambaysta haddii aad masiixi tahay waxaad soo istaagaysaa heerka rasuul bawlos markaasoo uu lahaa waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiixa oo dhimashaduna waa ii faa'iido waxaan filayaa dhegaystayaal inaad wax badan ka faa'iidaysateen cutubkan koowaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy weli waxaa inoo harsan saddex cutub oo kale oo aad waxyaaba nuxur leh noloshiinna kala soo bixi doontaan haatanna aynu dhegaysanno qadar gaaban oo myuusig ah
adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin